ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa wada qorshe xirfado lagu barayo in ka badan boqol gabdhood kuwaasi oo ku nool degmooyinka gobolka hiiraan haweenkan ayaa qorshuu yahay in la baro xirfadaha dhartolista cilaansaarka iyo sidoo kale xirfadda dharkarinta farxiya cabdirashiid cabdi oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan oo la hadashay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha xirfadaha lagu barayo haweenkan waxaa u diyaarinay in tababaro loo sameeyo farsamo gacanta la baro in qofkii qof uu biilo oo gacantiis ku xirnaado waxaa ugu fiican inuu si wax soo saar noqdo shaqada ilaansaarkii barto maykaabkii barto dharkariskii barto harqaankii tosho dadka waxaa ka horreeyay dad kaleento toddobaatan iyo shan qof eh hadda sanadkan boqolaa ka dhignay dadkii afartii kaamamkii oo markaas aan isdhaynay sideed kaama kasoo xulnay hay-adaha nagala shaqeynayay dadka hadda tradinki u socdo kuwa kale ay aan raba usoo xirnay kasiiroo tasiilahaaday ku shaqaystaan oo dhaqaale ah iyo agabkii ku shaqaysan lahaayna lagu maalgeli shaqadooday wataan meelihii loogu tiragalay deganaayeen ama suuqyadii iyo qaybo kamid ay furteen kuwo kale waxa u sameynay ayaga naftirkooda shan iyo labaatan haween in maalgelin loo sameeyo la maalgeliyo oo ayaga ay wax soo saar samaystaan ganacsiyadooda yararka kobac maadaama qofka hooyada ay ka shaqeynaysa kasiiroo miis meel u yaalaan maadaama marka kistaas aysan ku filnayn oo mar walba ilmi ay siinaysa meesha way sii baaba-ee marka si aysan u baaba-in kabaan siinay oo ku kaalmaysato oo lagu caawinayo kuwo kalena hadda waa rajeynayna insha allah brosesska da ayagana tiimka tiim lamidaa noogu jiro noo diyaarsan oo miiska saaran insha allah haduu ilaa yirahda maalmo dhowna waxaa jecelnaa inaa
si kastaba atee guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa dadaallo waxa ay ku bixisay sidii xirfado loo bari lahaa haweenka ku nool guud ahaanba deegaanada gobolkaasi